xukuumaddu waxay uga digaysaa dadka jamhuuriyadda somalilan ee u socdaalaya xamar iyo dadka ku suganba nabadgelyada meeshaasi inaan ahayn meel laisku aamini karo anigoo ku hadlaya afka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaan tacsi u dirayaa xasan cabdi cawad oo carruurtiisa qaar ka midana ay ku dhinteen qaar kulmudna dhaawac halisa ay ku soo gaadheen falkaa waxshinimadaah ee lagula kacay ummadda somalilan ku nool xamar waxaan uga digaynaa inuuna dhulkaasi nabadgelyo ahayn ay ka taxadiraan go'aanna ay ka qaataan qodob waxaa weeye qaadashada kaarhka ee gobollada sool iyo sanaag iyo habka ay uga socoto waxa warbixin madaxweynaha warbixin aad u tafatiran oo faahfaahsan ka siiyey habsimu socodka qaadashada kaarhka iyo guud ahaanba arrintaasi siday uga socoto labada gobol wasiirka qorshaynta qaranka masar qabyo tire maxamed aadan ibraahim qabyo tire iyo wasiirka wasaaradda madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi guud ahaanba labada wasiir waxay si faahfaahsan oo qoto dheer uga hadleen siday labada gobol ay uga socoto diiwaangelintu carqaladaha ay la kulmeen guud ahaanba waxyaabaha u baahan in laga taxadiro labada wasiir waxay madaxweynaha siiyeen warbixin waafiya oo ay sheegeen in guud ahaanba si nabadgelyaah ay uga socoto qaadashada kaarku labada gobol sool iyo sanaag